muwaafaqaadka uu sameeyo wuxuu ahaa in uu shacabka uu mas-uul ka yahay haddaba markuu khudbayhayo wuxuu ka bilaabaa inuu shacabka mas-uul ka yahay mas-uuliyaddii shacabka uu ka ahay waayo waxa cabanayo waxaan leenahay digniintaas inuu soo farageliyo waxa ka jiro labada wado oo midna baraawo ay ku egtahay midna gobolka bay ay ku egtahay inuu soo farageliyo wax uu ka qabto dadkada macno la-aanta loo dilaayo dhaqaalaha macno la-aanta ku baxaayo haddii hadda ra-iisul wasaaraha ee la xisaabtan la-aantiisa waxay qayb ka tahay ex control kuma baxdo lacagta lagu qaada baabuurka ibna tareega waxaa laga qaadaa shan malyan iyo saddex boqolaa laga qaada wax boono ahna loogama qaado baabuurka maarkeedka waxaa laga qaadaa oo noohada iyo hoomeyda laba boqol iyo konton kunaa laga qaadaa wax boono ah kuma baxdo haddii ay boono ku baxdo referenceyaa la geeya lacagta jawaana lagu shubtaa ciday khusaysaana kala qaada waxaan leenahay oo cabasho ka nahay in wax laga qabto waxyaalaha laga cabanayo gobol qayb qayb barbarya beesan oqoondaynin qoryaa taliyaha ciidamada guutada lixaad xuseen cooshaan bay ku saxiixeen yahashan saxiixeen shaqeyo helan dhiigaa day fadaw adalayku kursada fadaw kadhiba fadaw yugu maahina beesame adanda beesan guda isirna ceeba sare leega mayrogay lam alcadaala laraw gadoomiyi degme intii baabuurku jeerboynta ka fadhiyey kaari usuliyaa laka qaanay ligu ciidame hortiida hortaa aragay hore dhajiye meel isbaaradii laka argaa dada kuqursadaa laka dhacaa waraasii sarnacewa adkaysada waay gaadiidleenna shacabeenna dhalanay ka dhalanay adkaysada waay saacadun hatee may adduun weynaha soomaali meel ka siiyo roogta maamulada gobollada maamul goboleedyada dowladda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ra-iisul barlamaan wasiirka gaashaandhiga may sheegan haddii hadda ka dambe tandhiidi isugu beesu sahashaqay lidkii yaqaan jirkiskaalan hoos fadhiyo dabargadooda dhina fadhiya injeegi beesadii lii hoo iga kortag afar xaba liin ku dhawe dhamad بعد كل وقت تميل للسنة تميل لحسنة يجد كون لك جري والله ركوبسي لا دل hadduu la bilowday ma gafaan dad walku qawidade ilaa beeso ku sheegaan duurka kale ka haysadoo waan meelinku dalan wala waaye ex control oo xamar eh ilaa leego waaye ex control ilaa haddana baraawo waaye jidkaas baraawo iyo indhexay shabeellada hoose iyo jidkun baydhawo iyo xamar indhexeeyo lamadaas jira dadkii laka dhamaayo walanii sheegana ku dhowaad hal sano gudaashii kun iyo todoba boqol tuma iyo todoba qofa laga dili bili wala nagadaasee boqol iyo afartan iyo lama qofa nagadaas yoonkii shan qofa laga dilooy jidka ilaahay koobsay dadkeensaas liindhamaayo liindhumaadooy bilaanteen liinkursadaoy yaad maamulkii dowladdii dhexe in sheegna dadka dadku weewalawno ciidankii milatarigu oo lahadejiyay ex control ilaa leega deganyihin dadkaasa dadkeen dhammaayo kufsiga kuudaan dhaca kuudaan booba kuudaan saasama laraa guddiga gaadiidka sheegaayeen walaa bilaana inti la wariday todobaberi laha haysadi yalla hadhiy dilkiinka damboy walala kusuubiya lanki leeraay magaashay maxamed ibraahim cabdi marshaale lanko walaalkeen eh oo iso beesidiina dhiibiya laha dili soddon xabadood laka dhawi soddonkaas wala waaye qof soddon xabadood xabad laka dhawi kuran ciilki linqabinta deeras war ilaahay koobay leeraayo ilaahay koobsada dayuusnimo hay ku dhaafay dad ku walku qabanay awalba may la raaya intii maamul dowladeed in jarna jiriteedan qorika mari jarnay may lara kaloreega jara jaray dadka may hataabadaan hadda dadkii dhuq wal dhammaayo hoy waa kuwa guddiga gaadideyn baabuurti oo fadheedeen xilliga inkadoranna xilligan jididka hirinyin waay oo may la raaya jidkun oo baaba rooba kooyay jidka xamar hadda laamiga la maro hoy xilligana noo faa'idaysado xilligaasu inta kale wala dadki wala micin badeen inti maraamiila al-shabaab gudow si nabadgelya ba ka saadaan walow sokorti qaali waay mooskii todoba kuma barahoy baabuurka ina tareega oo meela xamara ku baan walaa ha ku baaseen lacag shan kun oo dollar lankii shan kun ha ku bati baabuur moos laysu weli moos tuman kun ha koo gale ku talagal waay dadka may la raaye raashinka kala saaso shan kun oo dollar ha ku baas qofka qaadadon wala waaye landarees militariqa uu xooga ka qaadado